haatana kusoo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka iyo jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka dhegaystayaal haddii aynu ku horeyno barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka toddobaadkan waxaa muqdisho gaaray madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni iyo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaan axmed madoobe iyadoo labadaasi maamul ay qaadaceen shirkii dhuusamareeb saddex ee lagu soo gabagabeeyey bisheenu kasoo gudubnay magaalada dhuusamareeb waxaana dhinacyadan oo magaalada muqdisho gaaray ujeedkoodu ay ku sheegeen in ay wadatashi la yeelanayaan madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya oo ku haddan doorashada dalka soomaaliya ka dhici doonta hase yeeshee sida qorshuhu ahaa in xubnaha ani kulan ay yeeshaan ayaana suuragelin waxaana jira weli kala aragtiduwanaanshiyo dhinacyada ka dhexaysa oo qaarkood la sheegayo in ay soo bandhigeen shuruudo ku aadan ka qaybgalka shirka muqdisho iyo la kulanka madaxda dowladda federaalk ee soomaaliya oo laga hadlo arrimaha doorashooyinka waddanka soomaaliya waxaase jira kulmo goonigooni ay dhinacyadu la yeelanayaan xubnaha siyaasiyiinta ee ku sugan magaalada muqdisho oo ay ka midka yihiin xubnaha mucaaradka xildhibaanada iyo siyaasiyiin kale dowladda kenya ayaa toddobaadkan soo bandhigtay magacyada sagaal qof oo kenyaan ah oo la sheegay in ay maalgelinayaan kooxda al-shabaab dowladdu waxay sidoo kale sheegtay in ay hantida dadkaasi xanibayaan islamar ahaantaasina lagu eedeynayo inay maalgelin toosa ku sameynayeen kooxda al-shabaab iyo kooxda isis intuba inta badan dadkaasi ayaa la sheegay in ay ku dhaqan yihiin xaafadda islii ee magaalada nairobi oo soomaali aad fara badan ay ka ganacsato ugu yaraan toban qof ayaa ku geeriyootay lix kalena waxaa la sheegay inay dhaawacmeen kadib dagaal dhex maray kooxda al-shabaab iyo dadka deegaanka kaas oo ka dhacay gobolka mudug ee bartamaha soomaaliya toddobaadkan dagaalkan waxa uu bilowday jimcihii kadib markii maleeshiyaad hubaysan oo ka tirsan al-shabaab oo gacanta ku haysa qaybo ka mid a gobolka ay isku dhaceen dadka deegaanka shabeelow qiyaastii labaatan kilomitr dhinaca galbeed kaga beegan degmada bacadweyn oo saldhig u ah qeybta koiy labaatanaad ee ciidamada xoogga dalka soomaaliya xildhibaan cabdiqaadir siciid oo ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka deegaanadaasi ayaa v o a sharaxaad ka siiyey sida ay wax u dhaceen iyo dagaalka dhinacyada dhex maray dagaalku wuxuu ku bilowday nimankii shabaab ah ayaa soo weerareen dadkii deegaanka oo shacabka ah soo weerareen marka khasaare iyona howlo badanna way jiraan marka waa sidaasna shabeellow adkeedu ka dhacay walaale meel dhexe oo iyakana talis u ah annakana talis nooca dhexdooda ayay ilaaladu isku aragtay marka qolo walbaba gurmadkeediiy wacatay marka meeshaas dagaalu ka dhacay kaasi waxa uu ahaa xildhibaan cabdiqaadir siciid oo toddobaadkan v o a la hadlay golaha wakiilada ee somalilan ayaa toddobaadkan la horgeeyey xeerka doorashooyinka somalilan kaasoo muddo la sugayey guddoomiyaha guddi hoosaadka golaha wakiilada cabdulaahi balaki ayaa faahfaahin ka bixinaya xeerka doorashooyinka ee la horgeeyey golaha wakiilada doorashooyinka madaxtooyadu ay caddaato inaanay ku qabsoomi karin wakhtigii loo asteeyey arrimo farsamo awgeed ama arrin kastooo ka baxsan xaaladda ku xusan qodobka saddex iyo siddeetanaad iyo labiyo afartanaad dastuurka jamhuuriyadda somalilan waxaa go-aan ka gaadhaya wakhtiga muddaxileedka la kordhinayo golaha guurtida jamhuuriyadda somalilan oo la tashanaya komishinka doorashooyinka qaranka farkadda saddexaad shaqaalaha dowladda iyo ciidamada qaranku dareejo kasta ha lahaadeene looma ogola inay ka qayb galaan ololaha doorashooyinka asxaabta iyo ururada sida hay-adaha garsoorka hay-adaha madaxa bannaan agaasimayaasha agaasimayaasha guud hay-adaha garso kamana mid noqon karaan xisbiyada iyo ururada hoggaankooda guddiyadooda fulinta golayaasha dhexe iyo xun xisbi way reeban tahay farqadda afraad shaqa kadegidda waxaa shardi ah in ay sidaa qoraal ku soo caddayso xafiiska ama hay-adda awoodda u leh caddayntaas kaasi waxa uu cabdullaahi balaaki guddoomiyaha guddi hoosaadka golaha wakiilada ee somalilan ciidamada ammaanka ee magaalada kismaayo ayaa howlgallo ay ku bartilmaameysadeen maanduurayaasha xashiishka iyo khamriga toddobaadkan ka sameeyey xaafadda calaley ee magaalada kismaayo ciidanka ayaa howlgalkaasi kusoo xirxiray dad gaaraya ilaa iyo labaatan ruux oo lagu eedeeyey inay ka ganacsanayeen maanduuriyaashaasi qaarkoodna la sheegay inay isticmaalayeen gaashaanle warsame axmed geelle waa taliyaha ciidanka biliiska magaalada kismaayo ayaa faahfaahin ka bixiyay howlgalladaasi ay toddobaadkan sameeyeen waxaan ka howlgallay kooxda qowlaysatada ee khamrada iyo xashiishka magaalada ku cabta ama keenta kooxdaas waa koox maskaxda baniaadanka la dagaalamaysa ama maskaxda magaalada kismaayo la dagaalamaysa qaban ilaa labaataniyo qofaan soo qabannay oon gacanta hadda ku haynaa waxaan u gudbin doonaa baxda cadaaladda maxkamadaha iyo xeraaleynta hadduu laydno ayagaa maaragtay sharciga iyo broseska loo bahan yaha marin doona kaasi waxa uu ahaa gaashaanle warsame axmed geelle taliyaha biliiska ee magaalada kismaayo barnaamijka dhacdooyinka toddobaadka waa naga intaa dhegaystayaal tan iyo kulanti dambe nabadgelyo